laba maalmood oo shir albaabada u xiran yihiin madaxda dowladda iyo madaxda maamuladu ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ayay maanta ka soo saareen war murtiyaday ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka lagu lafaguray agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaana saxaafadda u akhriyay qodobada laga soo saaray shirkaasi
shirkan labada maalmood socday qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxa ay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo duunyo fara badan keentayna barakac baahsan madaxdu waxa ay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka soomaaliyeed gudo iyo dibadba iyo beesha caalamku madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdega ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortegayo abaaraha soo noqnoqday madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geedisocodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadi'da dib u heshiisiinta waxa ay dhiiri gelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka madaxdu waxay ansixiyeen qaabdhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ay garba taagnaayeen ra-iisul wasaare khayra iyo madaxda maamulada ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadu isku raaceen ka shaqaynta danta dalka soomaalinimo iyo isku tanasul
waxaan isla gaarnay inaan ka shaqayno danta guud ee ummadda soomaaliyeed inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah inaan u shaqayno soomaalinimada inaan u shaqayno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay dhibka maanta soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqayno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaalin lahayn ummadda soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha oo ilaahay aan ka baryayno inuu naga dulqaado waxaa keena abaaraha qayb ahaan waa colaadda marka haddaan ammaanka xalinno waxaan aaminsanahay colaaddaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakriga dhibaatada soomaaliya haystaa inaan xal ka gaari karno waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno ee ummadda soomaaliyeed aan u shaqayno dan shaksi ah iyo dan gaar ahaanan aan ka tagno bacdamaa ay ummadda soomaaliyeed kulligood na soo wada eegayaan inaan xal u keenno madaxweyne farmaajo iyo shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dhammaan dhinacyada shirka ka qayb gala isla garteen in la qaado howlgal ka dhanna kooxda al-shabaab iyadoo la sameeyo golo amni qaran taasoo madax u yahay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan ku heshiinay howlgallada si deg dega inaan u bilaawno oo ummadda soomaaliyeed abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiinno aanu isu diyaarinno qolada nabaddiidka ah aanu isu diyaarinno sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateynayaan aan uga dulqaadno beesha caalamka marka beesha caalamka waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan soomaali nahay cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan cid kaleoo dalkaa noo difaacaysa ma jiraan cid kaleoo dhaqaalo noo keenaysa ma jiraan waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo taageera dowladda federaalka iyo dowlad
shirkan oo labadii cishee lasoo dhaafay ka socda xarunta madaxtooyada waxyaabaha kale lagu lafaguro waxaa ka mid a ka qaybgal shir ka dhici doona magaalada london bisha soo socota horaanteeda kaas oo dowladda ingiriiska u qabanaysa soomaaliya madaxweyne farmaajo wuxuu xusay in shirkaasi ay hoggaan u noqon doonto dowladda soomaaliya
shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal weji ah annagoo iswadana annagoo ka shaqaynaya dan guud oo soomaaliyeed annagoo maxaan ku yidhaahdaa ka shaqaynayna sidii dalkaan aan nabadgelyo ugu soo dabaalin lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan caalamkan aan uga codsan lahayn inaan gacan lagu siiyaan waa mahadsantihiin cabdulqaadir okay v o a muqdisho